taariikhdii labaad cutubka labaatan iyo shanaad oo amisyaah markuu boqor noqday wuxuu jiray shan iyo labaatan sannadood oo yerusalem ayuu boqor ku ahaa sagaal iyo labaatan sannadood oo hooyadiis magaceedana waxaa la odhan jiray yehocaadaan tii reer yerusalem oo wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa ku quman laakiinse qalbi daacad ah kuma uu samayn oo markii boqortooyadii uu xoogaystay ayuu laayay addoommadiisii dilay boqorkii aabbihiis ahaa laakiinse carruurtoodii ma uu dilin wuxuuse yeelay sida ku qoran sharcigii kitaabkii muuse ku yiil sidii rabbigu amray isagoo leh aabbayaashu yaanay u dhiman carruurtooda carruurtuna yaanay u dhiman aabbayaashood laakiinse nin waliba dembigiisa ha u dhinto oo weliba masiyaah wuxuu soo wada ururiyey dadkii yahuudaha oo dhan oo wuxuu u kala hagaajiyey siday reerahoodu kala ahaayeen oo reer yahuudah iyo reer benyamiin oo dhanna wuxuu taladoodii u dhiibay saraakiil kun kun u taliya iyo kuwo boqol boqol u taliya oo weliba wuxuu tiriyey intoodii labaatan sannadood jirtay ama ka sii weyneed waxayna ahaayeen saddex boqol oo kun oo ah rag la doortay oo dagaalka u bixi kara oo wada qaadan kara waran iyo gaashaan oo weliba boqol kun oo nin oo ah rag xoog badan ayuu dalkii israa'iil kaga soo kiraystay boqol talanti oo lacag ah laakiinse nin ilaah baa isagii u yimid oo wuxuu ku yidhi boqorow ciidanka israa'iil yaanay ku raacin maxaa yeelay rabbigu dadka israa'iil oo reer efraayiim ah oo dhanba lama uu jiro laakiinse haddaad doonayso inaad tagto yeel oo dagaalka ku adkaaw ilaahse wuxuu kugu tuuri doonaa cadowgaaga hortiisa maxaa yeelay ilaah baa leh xoog uu wax ku caawiyo iyo mid uu wax ku tuuraba markaasaa amasiyaah wuxuu ku yidhi ninkii ilaah haddaba sidee baannu ka yeelaynaa boqolkii talanti oo aan siiye ciidanka israa'iil kolkaasaa ninkii ilaah u jawaaba oo ku yidhi rabbigu wuu awoodaa inuu ku siiyo wax intaas ka sii badan kolkaasaa amasiyaah soocay ciidankii isaga dalka reer efrayiim uga yimid si ay dalkoodii ugu noqdaan sidaas daraaddeed aad bay dadkii yahuudaha ugu caroodeen oo waxay dib ugu noqdeen dalkoodii iyagoo aad u xanaaqsan markaasaa amasiyaah isdhiiro geliyey oo wuxuu horkacay dadkiisii oo tegey xagga dooxadii cusbada oo reer saciir ayuu ka laayey toban kun oo qof oo dadkii yahuudaah toban kun oo kale oo noolnool ayay soo kaxaysteen oo keeneen seylac dusheedii markaasay seylac dusheeda hoos uga tuureen oo dhammaantoodna way burbureen laakiinse raggii ciidankii ee amisyaah dib u diray oo u diiday inay isaga dagaalka u raacaan waxay weerar ku dhufteen magaalooyinkii dalka yahuudaah tan iyo samaariya iyo ilaa beydxoroon oo waxay ka laayeen saddex kun oo qof oo maal badanna way ka dhaceen haddaba markii amisyaah ka soo noqday layntii reer addoom dabadeed ayuu keensaday ilaahyadii reer saciir oo wuxuu u qotansaday inay isaga ilaahyo u ahaadaan oo iyagii buu u sujuuday oo foox u shiday oo sidaas daraaddeed ayaa rabbiga cadhadiisii amasiyaah aad ugu kululaatay markaasuu nebi u soo diray kaasoo ku yidhi war maxaad u doonatay dadyowga ilaahyadooda kuwaasoo aan dadkoodii gacantaada ka samata bixin oo intuu isaga la hadlayey ayaa boqorkii ku yidhi war ma annagaa boqorka la taliyihiisii kaa dhignay bes bal maxaadse u doonaysaa in lagu garaaco markaasaa nebigii iska daayey oo wuxuu yidhi waxaan ogahay in ilaah ku tala jiro inuu ku halligo maxaa yeelay waxaan baad samaysay oo taladaydiina ma aadan maqlin markaasaa amisiyaah oo ahaa boqorkii dalka yahuudaah tashaday oo wuxuu cid diray yo'aash oo ahaa inayeho axaas inayehu oo ahaa boqorkii dalka israa'iil oo wuxuu ku yidhi carkaalay aynu iska hor inimaadne kolkaas ayuu aash oo ahaa boqorkii dalka israa'iil oo cidira amasiyaha oo ahaa boqorkii dalka yuhuudaah oo wuxuu ku yidhi yamaarugii lubnaan ku yiil wuxuu u cidiray geedkii kederka ah oo lubnaan ku yiil oo wuxuu ku yidhi gabadhaada sii wiilkaygu ha guursadee oo waxaa halkaas soo maray baha lubnaan joogay markaasuu yamaarugii ku joogsaday waxaad leedahay bal eeg waxaan laaya reer edoom oo sidaas daraaddeed waa isla weynaatay waadna faanaysaa haddaba gurigaaga iska joog bal maxaad balaayo isugu soo jiidaysaa oo aad adiga iyo dadka yahuudahba u wada dhacaysaan laakiinse amisiyaah taas wuu maqli waayey maxaa yeelay waxay ka timid xagga ilaah inuu iyaga cadowgooda gacanta u geliyo waayo iyagu waxay doonteen ilaahyadii reer edoom markaasuu yo'aash oo ahaa boqorkii dalka israa'iil soo kacay oo isagii iyo amasiyaah oo ahaa boqorkii dalka yahuudaha waxay iskaga hor yimaadeen beytshemeesh oo uu dadka yahuudaah leeyahay oo dadka israa'iil way ka adkaadeen dadka yahuudaah oo nin weliba wuxuu u cararay teendhadiisii oo yo'aash oo ahaa boqorkii dalka israa'iil ayaa amasiyaah oo ahaa boqorkii dalka yahuudaah kaasoo ahaa ina yo'aash ina yehoahaas ku qabtay beytshemeesh oo intuu yerusalem u soo kaxeeyey ayuu dumiyey derbigii yerusalem tan iyo iriddii efrayim iyo ilaa iriddii geeska ahayd intaasoo ahayd afar boqol oo dhudhun oo wuxuu qaatay dahabkii iyo lacagtii oo dhan iyo weelashii guriga ilaah laga helay oo cobed edoom la yiil oo dhan iyo qasnadihii guriga boqorka oo dadna curaar ahaan buu u kaxaystay markaasuu samaariye ku noqday oo amisiyaah ina yo'aash oo ahaa boqorkii dalka yahuudaah wuxuu noolaa shan iyo toban sannadood oo ka dembaysay dhimashadii yo'aash ina yehoaxaas oo ahaa boqorkii dalka israa'iil haddaba amasiyaah faliimihiisii kale kuwii hore iyo kuwii dambaba soo kuma qorna kitaabkii boqorraddii dalka yahuudaah iyo dalka israa'iil haddaba amasiyaah markuu gees uga leexday rabbiga la socodkiisii dabadeed shirqool bay yerusalem ugu sameeyeen markaasuu laakiish u cararay laakiinse laakiish bay cid uga daba direen oo halkaasay ku dileen markaasay isagii fardo ku keeneen oo awoowayaashiis ayaa lagula aasay magaaladii dalka yahuudaah